أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wclى alihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay tafsiiru suurati اlancaam qisadii nabiyullaahi ibraahim iyo sida uu xujada uga helay qoomkiisa ayaa noo soo dembeysay marka qisadii baan ku dhex jirnaa weli alla wuxuu leeyahay watilka xujatunaa aataynaaha ibraahima calىa qowmih watilka taadaas xujatunaa xujadeenna weeyaan aataynaa waxaanu siinay haa xujada ibraahima ibraahim ayaan siinay calaa qowmihi qowmkiisa korkooda ayaan ka siinay narfacu waan kor yeelaynaa darajaatin darajaad ayaan kor yeelaynaa man ayaan kor yeelaynaa qof nashaa-u aan doonayno ina rabbaka rabbigaa xakiimun mid falsan oo xigmad badan waayo caliimun cilmi badan wawahabnaa waanu hibeynay lahu liibraahiima ibraahim baan u hibeynay isxaaqa isxaaq ayaan u hibeynay wayacquuba yacquub ayaan u hibeynay kullan mid kasta oo isxaaq iyo yacquub hadaynaa waan hanuuninay wa nuuxan nuuxna hadaynaa waan hanuuninay min qablu ibraahim hortiis wa min duriyatihi duriyadiisii wax ka midana waan hanuuninay daawuuda ayaan hanuuninay wa sulaymaana ayaan hanuuninay iyo wa ayuuba ayuub wa yuusufa ayaan hanuuninay wa muusaa iyo wa haaruuna wakadaalika kaagaas oo kale ayaan najzi ku abaalmarinaynaa almuxsiniina kuwa muxsiniinta sidaadaas oo kale aan u abaalmarinaynaa wa zakariya ayaan hanuuninay iyo wa yaxyaa iyo yaxya wa ciisaa ciisaan hanuuninay wa ilyaasa iyo ilyaas ayaan hanuuninay kullun dhammaan mid kasta min asaalixiin uu ahaaday kuwa suusuuban buu ka mid ahaaday wa ismaaciila ayaan duriyadiisii ka hanuuninay iyo walyasaca ilyasac iyo wa yuunusa yuunus iyo wa luutan luut wa kullan dhammaan fadalnaa waan dheeraad siinay cala alcaalamiina caalamiin korkoodan ka dheeraad siinay wa min aabaa'ihim aabbayaalkood ayaanu wax ka hanuuninay wa duriyaatihim ubadkoodii ay dhaleenaan wax ka hanuuninay wa ikhwaanihim walaalahood ayaan wax ka hanuuninay wajtabaynaa waan dooranay hum iyaga wahadaynaa waan hanuuninay hum iyaga ilaa siraatin jid baanu ku hanuuninay intii ka ah jidka oo mustaqiimin toosan nabiyullaahi ibraahim markuu alla garansiiyey xujada oo qowmkiisii towxiidka uu kula dooday ee uu xaqii alla subxaanahu watacaala uu sugay dhexdooda uu ka sugay iyagiina markaas ay waayeen wax xujo ah oo ay markaa ku dhagaan oo uu xujadii uga badiyey ayaa alla wuxuu dhaxal siiyey cilmi iyo xikmad iyo wuxuu dhaxal siiyey ubad khayr qabo oo markaa hanuunsan waxaanoo dhan marka waxaa weeyaan waa abaalmarin ka dhalatay nebiyullaahi ibraahim sida uu isu dhiibay alla isugu dhiibay towxiidkana uu ugu dooday marka alla wuxuu leeyahay watilka taadaas xujatunaa weeyaan waa xujadeennii waay aataynaaha waxaanu siinay ibraahima ibraahim ibraahim ayaan siinay calaa qowmihi qoomkoo qoomkiisii korkoodaan ka siinay oo xujadii isagaa ka yeeshay waay qoomkiisii narfacu waan kor yeelaynaa darajaatin darajaad baan kor yeelaynaa man ayaan kor yeelaynaa nashaa-u aan doonayno marka darajaatin haddii la yidhaahdo markaa manta waa laga bedelaa narfacu darajaatin baan kor yeelaynaa man ayaan kor yeelaynaa nashaa-u ay nashaa-uhu aan doonayno haddii la yidhaha darajaati man la yidhaahna laysu idaafeeyana waxay noqonaysaa narfacu waan kor yeelaynaa darajaati man qolo darajadood ayaan kor yeelaynaa nashaa-u aan doonayno ina rabbaka rabbiga xakiimun waa mid xikmad badan caliimun cilmi badan oo isaga xikmad badan oo derajada meesha ay tahay buu dhigayaa ciddii mudan ayuu siinayaa isagaa ku cilmi badan oo ciddii in derajo la siiyo xujo la siiyo tawxiidkii inay u doodo alla u qadarana isaga ayaa cilmi ulahoo og wawahabnaa lahu intaa marka waa abaalmarin oo in ilaahay subxaanahu watacaala ibraahim derajadiisii kor u qaaday oo uu doodaas kor ugu qaaday maxaa yeelay isaga nafsadiisii uma doodeynine wuxuu u doodayay allah xaqiisa subxaanahu wa tacaala ruuxuna marka uu u doodayo xaqa alle allah u gargaarayo oo ay dhab ka tahay ducadii nebigana waxaa ka mid ahayd xadiidkii albara ibnu caazib ee marka la seexanayana la akriyo waxaa ku jirtay wabika khaasamtu wabika khaasamtu allahuma inii aslamtu nafsii ilayka wwajahtu wajhii ilayka wafawadtu amrii ilayka waalja'tu dahrii ilayka ragbatan warahbatan ilayka laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalta wanabiyika aladii arsalta waxaa ku jirtay marka duruqda riwaayaadkeeda ama yacni axaadiidta qaarkeed yacni wabika khaasamtu ilaahu adaan kuu dooday wabika khaasamtu adaan kuu dooday macnaheeduna waxay tahay towxiidkaaga iyo xaqaaga inuu muuqdo ou sarreeyo ayaan u dooday abaalmarintii labaadna marka waatan ilaahay duriyad fiican buu ka beeray isagoo waayeel ah oo boqol sano dhaafay ama siddeetan dhaafay ayaa alla wuxuu siiyey ilmo wan wanaagsan oo weliba ambiye uu ka dhigay wawahabnaa lahu waxaanu u hibeynay ibraahim isxaaqa isxaaq baan u hibeynay iyo wayacquuba iyo yacquub baan u hibeynay marka isxaaqna waa isagaa toos u dhalay yacquubna isxaaq baa sii dhalay suuratu huud baan ugu tegaynaa oo wa min waraai isxaaqa yacquub aayad kalena alle wuxuu yihi wahabnaa lahu isxaaqa isxaaq baan u hibeynay wayacquuba naafila yacquubna waxaa looga dhigay ziyaado ayb isxaaq iyo yacquub ayaanu u hibeynay kullan dhammaan mid kastoo iyaga ah hadaynaa waan hanuuninay wa nuuxan nabiyullaahi nuuxna hadaynaa waanu hanuuninay min qablu hadda ka hor oo ibraahim hortiis nuux baan hidaayo siinay oon hanuuninay wa min duriyatihi wa min duriyati nuux nuux duriyadiisiina waan hanuuninay daawuudda iyo wa sulaymaanaan hanuuninay marka duriyadii markaa damiirkan marka wamin duriyatihi waxaa loo celinayaa nuux sababtoo ah dadkan gadaal laga tirin doono ambiyadan qaarkood ibraahim kuma abtirsadaanba sida luud oo kale ibraahim kuma abtirsado sida yuunus ibnu mataa oo kale ibraahim kuma abtirsado laakiin dhammaantood nuux waa wada gelayaan oo waa ku abtirsanayaan aqrabu madkuurna nuux ayaa ah oo damiirka in loo celiyo ay ku habboon tahay qisada iyo marka la fiiriyo siyaaqana ibraahim in loo celiyo ayaa yaa marka ku xoog badan marka siyaaqa iyo qisada la fiiriyo ayb intana marka mufasiriintu waa sheegaan wa nuuxan hadaynaa min qablu wa min duriyatihi nuux duriyadiisiina daawuudda ayaan ka hanuuninay iyo wa sulaymaana iyo sulaymaan daawuud iyo sulaymaan waa isdhaleen iyaga wa ayuuba ayuub ayaanu ka hanuuninay oo duriyadiisiina ka mid ah duriyatu nuux ka mid ah ayb wa yuusufa yuusuf ayaan hanuuninay oo isagana waa waladu yacquub ayb wa muusa muusaan hanuuninay muuse bnu cimraan weeyaan wa haaruuna haaruun ayaan hanuuninay waa walaalkiis ayb wakadalika sidaadaas oo kale oon u hanuuninay ayaan najzi u abaal marinaynaa almuxsiniina kuwa ixsaanka falo oo ay daacad ka tahay marka khaalisna uu ka yahay towxiidka wa zakariya ayaan hanuuninay iyo wayaxyaa iyo yaxyaan hanuuninay labadanna waa isdhaleen waa wiilkiisii wa ciisa baan hanuuninay ciisa bnu maryam ayb ciise marka waxaa lagu daray min duriyati nuux aabbana ma qabo sida aan ognahay oo nebiyullaahi ciisa hooyo unbaa dhashay meeshaas marka culimadu waxay ka qaataan masale fiqi geli karto oo ah gabdhuhu ilmaha ay dhalaan qofka gabdhihiisa ilmaha ay dhalaan waa ilmihiisa nebiga sala allahu alayh waali wasalam sala allahu alayh waalihi wasalamna waa kii yidhi ina bnii haadaa sayidun xasan ayuuna ka waday wiilkaygan xasan waa sayid buu yidhi wiilkayga ayuu ku tilmaamay marka waxaana dhashay faatima oo nebiga sal ll ly slam gabadhiisaa dhashay carabtu laakiin sida badan wiilashooda ilmaha ay dhalaan unbay u yaqaaneen ilmahooda inay yihiin gabdhahooda wiilasha ay dhalaanna rag kale ayay ilmo u yihiinay dhihi jireen laakiinse sida hadda xadiidkaa ka muuqato aayaddanna ka muuqanayso ilmaha qofku way soo gelayaan gabadhiisa ilmaha ay dhasho walidaalika masalada fiqiga ee soo gelaysa waxay tahay qof haddii uu waqfo shay ee uu yidhaahdo waxaan u waqfay liwaladii waliwaladi waladii waxaan u waqfay shaygaani aniga kuwa aan dhalo owlaadeyda owlaadeyda waxay sii dhalaan gabdhuhuna way soo gelayaan waxay dhalaan marka oo kuwaana marka way la qeybsanayaan gabdhahaana marka ilmaha ay dhalaan way la qeybsanayaan lianna ciisa calayhi salaatu wasalaam waxaa laga dhigay min duriyati nuux sida uu ku yahayna waxay tahay maryam ayaa dhashay oo iyada nuux ku abtirsanayso wa ciisaa ciise ayaan hanuuninay wa ilyaasa ilyaas ayaan hanuuninay kullun mid kastaa dhammaan min asaalixiina kuwa suusuuban uu ka mid ahaaday wa ismaaciila ayaan ka hanuuninay duriyadii nuux walyasaca iyo alyasac ayb waa nebi ambiyadii alla marka isaguna ka mid ahaa oo waxay yidhaahdaan alyasacu bnu ukhduub ayaa la yidhaahdaa marka walyasac quraadu saasay badanaa akhriyeen xamza ayaa isaga wallaysac akhriyey marka marka allaysac ha la yidhaahdo ama alyasac ha la yidhaahdo nebigaa isaguna alla wuu hanuuniyey wa yuunusa yuunus ayaan hanuuninay wa luutan luut ayaan hanuuninay luut marka ibraahim kuma abtirsada ilma adeeray ahaayeen ama adeer buu ugu aadanaa ee isaga toos marka abtirkiisa uma galo waana waxa xoojinaya damiirka wa min duriyatihi in loo celiyo nuux inay fiican tahay ayb wa kullan mid kastaa dhammaantood fadalnaa waan fadilnay oo waan dheeraad siinay cala alcaalamiin aan ka dheeraad siinay caalamkii zamankoodii joogay wa min aabaa'ihim aabbayaalkoodna waxbaan ka hanuuninay minta waa tabciidiya lianna aabbayaalka intan la sheegay kulligood aabbayaalkood muslimiin maynan wada ahayn qaar baaba aabbayaalkood gaalo ay ahaayeen sida ibraahim nabiyullaahi ibraahim laftiisaba aabihii ma ahayn muslim sidaan soo marnay marka mintu waa tabciidiya wa min aabaa'ihim aabbayaalkood wax ka mida ayaan hanuuninay wa duriyaatihim ubadkoodii ay dhaleen kuwo kamida ayaan hanuuninay ubadkan dhammaantoodna muslimiin ma ahayn ayaguna wajtabaynaahum waan xulanay oo waa dooranay wahadaynaahum waanu hanuuninay ilaa siraatin jid intii ka a baanu ku hanuuninay jidka oo mustaqiimin toosan dalika hudallaahi dalika kaagaasi hudallaahi ilaahay hanuunkiisii weeyaan yahdii waa ku hanuuninayaa bihi isaga man buu ku hanuuninayaa yashaa-u uu doonayo min cibaadihi xaalow addoommadiisa ka mid yahay kaas walow ashrakuu hadday ilaahay qeyrkii wax ugu dari lahaayeen la xabita canhum waxaa xaggooda ku buri lahaa oo ka hooban lahaa maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen haddana shirkiga ayatiin xumadiisii baa dib loogu laabtay oo alla wuxuu leeyahay dadka aan sidaa u hanuuninay oo aan sidaa u fadilnay akhyaarta aan ka dhignay haddii ay aniga xaqa aan lahaa hadday cid kale wax iigu dari lahaayeen wanaagooda iyo waxay sameeyeenoo dhan ka kac ayuu noqon lahaa bal fiiri marka gaalnimada shay ka xun ma jiro kana aayatiin xun dayib haddaad qof wanaagsan ahayd ee aada ku aakhirato shirki ee adoo marka ilaahay qeyrkii u shariig yeelaya aada dhimato meeshaasi marka wax allaale wixii aada soo samaysay waa kaa burayaan waa inaad marka camalkaaga ilaaliso camalka wuxuu leeyahay dhowr maqaam maqaamka ugu horeeya waxay tahay camalka inta aadan samaynin horta waa inaad cilmi u yeelato maqaamka labaadna waxa uu noqonayaa qasadka inaad iska saxdo oo markaad isu taagto camalkii inaad ilaahay keliya ula qasado inta aada ku guda jirtidna in aada mura maqaamul muraaqaba inaad markaa yacnii khushuuc iyo muraaqaba ah ku jirtid marka aada camalkii ka baxdo ood dhammaysana maqaamul khawf inaad gasho oo aada ka cabsato camalkaa inaan lagaa aqbalin iyo camalkaani ma buri doonaa oo khaatimadaada iyo say noqon doontaa cabsi inaad ka qabto waxaa ka mid a maqaamyada maqaamu ricaaya camal baad samaysay waa inaa ilaaliso innaga hadda adduunyadan fahamsannahay qofku markuu wax shaqeeyo ee uu leeyahay capital ee haddana uu shaqeeyo fa faa-iido uu soo saaro intaa marka waxaa lagu dadaalaa oy dadku aad u ilaaliyaan shaqadaanna inaynan dhumin hantidaanna markaa yacnii faa-iidadiina marka in la xifdiyo lagana kabo khasaare hadduu yimaado faa-iidadii in laga kabo haddii wax la cayminayana ugu dambeyn raasumaalka inuunan dhumin ayaa lagu dadaalaa laakiin waxaad moodaa camalkiina intaan samayno oo aan alle intaan camalkii la imaanaan ka tegaynaa camalkaa marka la sameeyo ka gadaalana ricaayo iyo ilaalin ma jirto oo camalkaagii war amaa lagaa qaataa war camalkaagii amau baaba-aa fiirin iyo khawf iyo ricaayo ma leh ee xadiidkii tirmidina wuxuu ahaa waladiina yuutuuna maa aatow waquluubuhum wajilatun caa-isha waxay tihi rasuulka allah waxaan ku yidhi haa-ulaa'i kuwani hum aladiina saraquu waama kuwa waxxaday oo zinaystay iyo miyah oo waqataluu dunuubtaa ku dhacay oo wax dilay markaasuu yidhi maya waa qoom tukaday soomay yacni xajiyey haddana ka cabsanaya xasanaadkooda inaan la aqbalin ayb maqaamu ricaaya marka kaas ayb marka alla wax wax marka camalkaaga aada ka ilaalisana waxaa ugu weynin badan ood camalkaaga ka dhowraysaa shirkiga leanna hadduu shirkigu soo gala camalkaaga ee aada ku dhimato shirkigaasi walciyaadu billaah wax camala oo ku haraya ma leh xubuud kulli ah buu leeyahay si guud ayuu acmaasha oo dhan u tirtirayaa uusan hal uga reebeynin marka alla wuxuu leeyahay dalika kaagaasi hudallaahi ilaahay hanuunkiisii waaye yahdii bihi wou ku hanuuninayaa alleh man ayuu ku hanuuninayaa yashaa-u ou doonayo min cibaadihi addoommadiisa xaal uu ka mid yahay walow ashrakuu haddii ay la wadaajin lahaayeen maynan samaynin sidaase haddii laakiin ay dhici lahayd inay alle wixiisii cid kale wax ugu daraan la xabita canhum xaggooda waxaa ku buri lahayd oo ka baabi'i lahaa maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen acmaashaasaa baaba-ayso ka burayso ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan aataynaa aanu siinay hum iyaga alkitaaba kitaabka walxukma xikmaddii aan siinay wanubuwata nebinimada kuwii aan siinay way fa-in yakfur haddii ay kufriyaan bihaa aayaadkii ay ku gaaloobaan haa-ulaa'i kuwaan oo ahlu maka ah hadday iyagu aayaadkii diidaan faqad xaqiiqa ahe wakalnaa waxaanu u xil saarnay oon u dhiibnay oon ku arsuqnay bihaa aayaadkeenna waxaanu ku arsuqnay qowman qolo laysuu aan ahayn iyagu bikaafiriina kuwa kufrinayo bihaa aayaadkaa kuwa ku kufrinaya aan ahayn halkanna marka alla wuxuu ka hadlayaa iyaga beddelkoodii iyagan marka maka joogay sidan wax loogu waaninayay nebigu ku dhex jiro hadday waanadii ka jeestaan oy ka leexdaan qoom buu alla keensanayaa iyaga waanada ka faa-iideysto kuna liibaana markaa ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabkii aan siinay yacnii asha marka ku jirtaa waa jinsi kitaabka jinsigiisa mid walbaana marka kitaab baa alla siiye waalxukma kuwii aan xukunka siinay waayo xukunkana meeshan waxaa laga wadaa alxikma xikmadda xikmadduna waxaa weeyaan qowlkii iyo camalkii inay iswaafaqaan ayb oo qowlkiina sawaab noqdo camalkiina u sawaab noqdo wanubuwata nebinimada kuwii aan siinay waayo kuwan fa in yakfur haddii uu kufriyo bihaa aayaadka uu ku gaaloobo haa-ulaa'i kuwan hadday ku gaaloobaan oo adiga ku kaa soo horjeedo ree maka ah faqad wakalnaa waxaanu ku arsuqnay oon u dhiibnay bihaa aayaadkii aan u dhiibnay qowman qolo ayaanu u dhiibnoon ku arsuqnay qoomkaa marka yeeyihiin laba tafsiiroo ayaa loo badan yahay qoomku in laga wado muhaajiriin iyo ansaar haddaa idinka diideen quraysh muhaajiriin iyo ansaar baa ka faa'iidaysanayso iyaga ayaan ku kufrinaynin kuna gaaloobaynin diintana iyaga ayaa wadayo magacna alla uu ugu yeelayaa fi dunyaa aakhirana iyaga ayuu darajaad ku dejinayaa tafsiirka labaadna waxa uu yahay qowmka in loo jeedo ahlu samada oo haddaad idinkii bani aadama diideen malaa'igtii baan diidaynin oo iyaga alle u hoggaansamayaan marka waxay la mid noqonaya walahu man fi samaawaati waalardi waman cindahu laa yastakbiruuna can cibaadatihi walaa yastaxsiruun yusabixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun haddaa idinka kufriseen dad malaa'ig waxaa jirta aan daalayninba tasbiixda iyo tawxiidka aan ka daalaynin ayb marka idinka maxaa laydinku falayaa labadaa tafsiir baa ugu weyn marka ugu ugu mashhuursan qoomkaa marka in lagu macneeyo qoomka oo laysuu aan ahaanaynin bikaafiriina kuwa diido bihaa aayaadka alleh kuwa diida marka aan ahayn haddii marka ambiyadiina lagu sharfay tawxiid hadday iyagu ka tagaanna la yidhi camalkoodii baa baaba-ayo dad kale marka maxaa xaalkoodu noqonayaa qofku marka sharafkiisu wuxuu ku xiran yahay inta uu garanayo xaqa alla ku leeyahay uuna u taagan yahay intaasuu sharaf leeyahay ayb haddii uu dayacaana marka camalkiisii waa baaba-ayaa waa burayaa ilaahayna dad wayn maayo u taagnaada marka tawxiidka ulaa-ika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadi ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan hada allaahu alla uu hanuuniyey ee fa bihudaahum iyaga hanuunkooda iyo habdhaqankooda iqtadih ku daya nebi moxamedow qul waxaad tidhaahdaa laa as'alukum idin su-aali maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaaladan sidan u kala dhigdhigan gaarsiinteeda ajiran wax ujra ah idinku su-aali maayo in huwa maa huwa maahan isagu shaanigu ilaa dikraa waana un weeyaan lilcaalamiina caalamiin ugu ahaaday ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan hada allaahu alla uu hanuuniyey waayo waa ambiyadii sideed iyo tobanka ahaa ee lasoo xusay ee fa bihudaahum iyaga hanuunkooda hadyigooda iyo hanuunkooda iqtadih ku dayo iqtadih marka ha-da dambe ee ku jirto waa haau haa-ul waqfi waay ee ficilku isagu iqtadi unbau ku dhammaanayaa ha-dana marka waa waqfiga haa-ul waqfi weeyaan ayb fa bihudaahum iyaga hadyigooda iyo sunnadooda iqtadih ku dayo meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa nebiga haddii la amray inuu ambiyadii hore ku daydo wax allaale wixii sharcigeennu aanu ku uusan ku khilaafin sharaaicdii hore uunan ku khilaafin ee ambiyadii horena sunno iyo habdhaqan u ahaa in markaa yacni nebiga maadaama la amray dadkuna inay samayn karaan waana meesha cabdullaahi binu cabaas radia allahu canhuma uu yidhi sajdad sajdada saad ku jirta markuu ka hadlaayey waxa uu yidhi nebiyullaahi daawuud baa ku sujuuday allana nebigiisa wuxuu ku yidhi fa bihudaahu muqtadi daawuud baa shukri ahaan ugu sujuuday allana nebigiisii ku dayo ayuu ku yidhi nebiyadii ku dayo la yidhi buu daawuud ka mid ahaa mar haddii xaaladdu ay sidaa tahay marka waa in lagu sujuudi karaa marka ayb meelahana marka masalada sharcu man qablana ayana halkan waa kasii bixiyaan qul waxaad tidhaahdaa laa as'alukum idin su-aali maayo calayhi qur-aankan gaarsiintiisa ajran min yacni ajran wax ujro ah idinku su-aalan maayo in huwa maa huwa maahan isagu ilaa dikraa mawcido iyo waana un weeyaan qur-aankani lilcaalamiina caalamka idaylkiisa wamaa qadaruu llaha xaqa qadrihi id qaaluu maa anzla allahu calaa bashari min shay qadaayaadku qur-aanku uu aad uga waramo uu aadna dhidibada ugu taago ee uu aad ugula dooday gaalada waxaa ka mid ah waxyaabaha laysku hayana ka mid ah ilaahay waxba ma soo dejinin bashar ilaahay bashar korkiisa waxba kuma soo dejinin inay gaaladii leeyihiin allana arrintaa iyadaa marka uu aad uga jawaabayo ayb marka inay alla ka anfiyaan inuu wax kutuba soo dejiyey arrintaa iyadana marka mushkil haddii la sii daayo mushkiladeedu aaday u badanaysaayo macnaheedu waxay noqonaysaa koonkan ilaahay jin iyo insi buu ku abuuray haddana sidii ay isaga u caabudi lahaayeen uma sheegin iyaga say isula dhaqmi lahaayeenna uma sheegin meel cidla-a buu alla kusii daayey bay noqonaysaa arrintaa iyadana xikmad darro weeyaan xikmad darrana alla waa ka nasahan yahay marka waa arrin aada culayskeeda le waa in la yidhaha ilaahay waxba ma soo dejinin arrintaasaa marka labadan aayadood iyo aayaadka soo socda oo aada alla subxaanahu watacaala uga doodaya laba dhinacba marka waa looga doodayaa inuu alla wax soo dejiyeyna waa la tilmaamaa kow ta labaad haddana waxa ilaahay nebiyullaahi moxamed kusoo dejiyey iyo waxaa la kala duwayaa waxa ay beenaalayaalka sheeganayaan ayb marka muqadamo iyo gogol dhig alla wuxuu uga dhigay maqaaladaas iyo warkaasi wax aada loogaga qofka loogaga eriyo oo alla wuxuu yidhi wamaa qadarullaaha ma aynan weyneynin alle xaqa qadrihi weyneyntiisa dhabnimadeeda maynan weyneynin alle id waqti qaaluu ay yidhaahdeen maa anzala allaahu alla ma soo dejinin calaa basharin bashar korkiisa min shay-in ay shay-an waxba kuma soo dejinin qul waxaa tiraahdaa man kuma anzala dejiyey alkitaaba kitaabkii alladii kitaabka oo jaa-a bihi ou la yimid muusaa nebiyullaahi muuse ou la yimid nuuran xaalou yahay iftiin wahudan xaalou yahay hanuun kuwa xanuuninaya linnaasi dadka yaa soo dejiyey kitaabkaas tajcaluuna waad yeelaysaan hu isagii kitaabkaabaa waxaad ka yeelaysaan qaraatiisa warqado ayaad ka yeelaysaan tubduuna waad muujinaysaan haa iyada qaraatiistaasi wixii idinka anfaco oo idinka aada rabtaan wa tukhfuuna waad qarinaysaan kahiiran in badanna waa qarinaysaan oo sifadii nebi moxamed ay ka mid tahay wa cullimtum waa la idin baray maabaa la idin baray lam taclamuu aydnan ogeyn antum idinka iyo walaa aabaa-ukum aabbayaalkiin kuwana qul waxaa tiraahdaa allaahu anzalahu waxaa soo dejiyey allaahu allah soo dejiyey uma markaa dabadeed darhum iskaga tag fii khawdihim baatilkooda dhexdiisa iskaga tag yalcabuuna xaal ay ciyaarayaan wamaa qadarullaaha maynan qadarinin oo ma weyneynin alle xaqa qadrihi weyneyntiisa dhabnimadeeda leanna ninkii yidhi ilaahay dadkiiba u abuuray haddana waxba uma soo dejinin waxna ma amrin waxna kama reebin yacnii xikmad la-aan buu alla ku tilmaamay saa darteed marka ma qadarinin alle qofkaas allana wuxuu leeyahay yaxsabu linsaanu an yutraka sudaa insaankuma wuxuu malaynayaa in laga tegayo isagoo aan wax camala loo dirin ma laga tegayo walidaalika marka kutubtu waxay ka mid yihiin arkaanu liimaan lixda rukni ee arkaan ee iimaanka waxaa ka mid a al-iimaanu bilkutub maxaa yeelay kutubta awaamirta alle iyo sharciga alle kulli kutubtaasuu ku yaalaa wamaa qadarullaaha alle marka ninkii kutubta inkiray alle ma qadarinin mana weyneynin marka wamaa qadarullaaha alla maynan qadarinin xaqa qadrihi weyneyntiisa iyo qadarintiisa dhabnimadeeda id waqti ma aynan qadarinin alle qaaluu ay yidhaahdeen maa anzala allaahu alla ma soo dejinin calaa basharin bashar korkiis min shay-in ay shay-an waxba kuma soo dejinin markay sidaa yidhaahdeen horta rabbi maynan weyneynin ayb arrintaa iyadaa marka inta aan looga jawaabin muqadamo iyo gogol dhig waayo inta aan looga jawaabin waxaa lagu la leeyahay war nimanka sidaan dhahayo horta waa niman warkooda ee aada markaa baadinimadiisa haddii la tasawuro la garan karo ayb markaa qofkii yidhi ilaahay bashar waxba kuma soo dejinin alla ma weyneynin ee ka taga qofkaasi kana fogaada jawaabtii marka waa tanaaqul iyaga marka sabab nusuulka aayadda waxaa la tilmaamaa loona badan yahay yahuudda ee qolo ka mida inay iyagu sidaa yidhaahdeen intuu nabiga sala allahu alayh waali wasalama uu sheegay war sidaa towreed miyaynan ku oolin ayuu wuxuu yidhi ilaahay bashar waxba kumaba soo dejinin korkiisa markaasuu alla wuxuu yidhi markaa alle qul waxaa tiraa man kumaa anzala soo dejiyey alkitaaba kitaabkii yaa soo dejiyey alladii kitaabka oo jaa-a bihi muusaa muuse uu la yimid kitaabka muuse la yimid yaa soo dejiyey sidaa weydii iyaga marka towreed waa yaqaanaan nebiyullaahi muusana waa yaqaanaan arrin ay garanayaana marka xujo looga dhigaa qortooda nuuran xaal uu yahay mid iftiin oo wax iftiiminayo wahudan xaal uu yahay ku hanuuninayo linnaasi dadka dhammaantood uu u yahay yaa soo dejiyey bal kitaabkaa weydii cidda soo dejisay waa ayo hadday qiraan marka ay yidhaahdaan waa allah waxaa imaanaysa markaa de alle bashar wax waa ku soo dejiyey marka ko sida muuse alle ugu soo dejiyey ayaana nebi maxamedna ugu soo dejiyey marka nebiyullaahi maxamed dadka wax lagu soo dejiyey isaga uguma horeeyo laba xujaba marka meesha laba jawaabba waa tahay midna waa taas su-aashooda hore midda dambena waxa ay tahay nebiyullaahi maxamed risaaladiisay daliil u tahay qul waxaa tiraa man yaa anzala soo dejiyey alkitaaba kitaabkii alladii kitaabka oo jaa-a bihi uu la yimid muusaa muuse uu la yimid nuuran xaal uu yahay iftiin wahudan xaal uu yahay hanuun linnaasi dadka dhammaantood uu u ahaa tajcaluunahu jumla musta'nafa waaye tajcaluuna waxaad ka dhigaysaan hu isaga towreedkii kitaabkii nebiyullaahi muusaa la yimid qaraadiisa warqadaad ka dhigaysaan say warqad uga dhigayaanna waa guurinayaan warqaday ku guurinayaan intay doonaanna waa qorayaan intay doonaanna waa ka tegayaan marka dayib tajcaluuna waxaad ka dhigaysaan hu towraad qaraadiisa warqado tubduuna aada muujinaysaan haa qaraadiistaas iyo warqadahaas aada muujinaysaan inta aada idinka rabtaan wa tukhfuuna waad qarinaysaan kathiiran in badan marka waxay qariyeen in wax aada u badan uu yahay baa laga garana aayadda wa cullimtum marka intaa marka yahuuddii warkoodii wa iyo jawaabtii loo jawaabay ayb weli marka qulman wacullimtum waa la idin baray maa ayaa la idin baray lam taclamuu aydnan ogeyn antum idinka iyo walaa aabaa-ukum aabbayaalkiin oo nebi maxamed aad ka barateen yahuuddii marka idinka iyo aabbayaalkiin waxaydnan aqooninna nebiyullaahi maxamed waa ka maqasheenoo waad ka barateen amase in loo jeedaba quraysh oo la leeyahay marka idinkan quraysh idin juhaal baad ahaydeen wax idinka iyo aabbayaalkiin aydnan garanaynin oo aada umiyiin ka ahaydeen baad ogaateen ood ka ogaateen qur-aanka labadaa tafsiirba waa jiraan qul waxaa tiraahdaa allaahu allah soo dejiyey man anzaladii bay jawaab u tahay allaahudan shayga haddii la yska garan karana jawaabtiisu wax waa laga goyn karaa ayb waxadfu maa yuclamu jaa-izun waay kamaa taquulu shayga marka haddii la garanayo ee layska yaqaano ama siyaaq lagu garanayo ama su-aashaba lagu garanayo goyntiisu waa iska bannaan tahay ayb man anzala alkitaaba aladii jaa-a soo hormartay marka qul waxaa tira anzalahu waxaa soo dejiyey allahu baa soo dejiyey waay huma markaa intaa kadib darhum iskaga tag oo daa fii khawdihim baatilkooda dhexdiisa uga tag yalcabuuna xaaleeyihiin kuwa ciyaaraya marka fii qawdihim darhum baa yaa lagu tacallujinayaa jumlada yalcabuunana waa xaalo ayib wa hada kitaabun anzalnaahu mubaarakun qur-aankii baa haddana marka loo soo galay allah wuxuu leeyahay wahaadaakani kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo anzalnaa aanu soo dejinahu isaga mubaarakun wahaadaakani kitaabun kitaab weeyaan anzalnaahu aanu soo dejinay mubaarakun kaasoo la barakeeyey musadiqu ladii kii mid rumaynaya waay beyna yadayhi isaga ka horreeyey kitaabka isaga ka horreeya ku rumaynaya waay adaa lagugu soo dejiyey walitundira iyo inaad ugu digtid umma alquraa qaryooyinka asalka ta u ah waa makee inaad ugu digtid iyo waman duul xowlahaa gagaaraheeda ahaaday waladiina kuwa yu'minuuna rumaynayaan bilaakhirati aakhirada rumaynayaan yu'minuuna way rumaynayaan bihi qur-aankan wahum iyagu yuxaafiduuna way ilaalinayaan calaa salaatihim salaadooday ilaalinayaan korkeeda waman yaa adlamu ka dulmi badan miman yaa ka dulmi badan axad iftaraa abuurtay calallaahi allo korkiisa kadiban been ku abuurtay ow amase qaala yidhi uuxiya ilaya waa la ii waxyooday xaggaygaa la ii waxyooday walxaal lam yuuxaa aan loo waxyoonin ileyhi xaggiisa shay-un waxba waman qofkii yaa ka dulmi badan qaala yidhi sa unzilu waan soo dejinayaa midla maa kii oo kalean soo dejinayaa anzala allahu alla uu soo dejiyey qofkii yidhi wixii alla soo dejiyo kalean soo dejinayaana yaa ka dulmi badan ay laa axadda wa walow taraa haddaad arki lahayd idi daalimuuna kuwa dulmiga falay fii khamaraati lmowti xaalay ku sugan yihiin mowdka sakaraadkiisa dhexdiisa xaalay yihiin haddaad arki lahayd waalmalaa-ikatu walxaal almalaa-ikatu malaa-igtuna baasituu aydiihim gacmahoodii kuwii fidiyey ay yihiin iyaga ku fidiyey korkooda qaa'iliina xaalay dhahayaan akhrijuu bixiya anfusakum nafihiina bixiya alyowma maanta tujsawna la idin abaalmarinayaa cadaaba alhuuni kan daraabayo cadaabkiisaa la idinku abaalmarinayaa bimaa kuntum ahaanshihii aada ahaydeen darteed taquuluuna inaad dhahaysaan calallaahi alla korkiisa hayra alxaqi xaq waxaan ahayn aad ka sheegayseen wa kuntum iyo ahaanshihii aada ahaydeen tastakbiruuna inaad isweynaysiinaysaan can aayaatihi aa iska weynaysiinayseen halkana alla subxaanahu watacaala wuxuu ka waramayaa waxyaabihii nabiyullaahi moxamed la yimid ee qur-aankan inuunan ahayn wuxuu ku been abuuranaya inaanay ahayn ee bal uu yahay kitaab run ah ee la barakeeyey ee xaggiisa loo soo dejiyey oo isaga wuxuu la yimid iyo beenaalayaalka waxay la imaadeenna farqi weyn baa u dhexeeya ayb markaa nabiyullaahi moxamed markiisii horena run baa lagu bartay markii dambena ee uu waxyigii la yimidna waxa uu ku qowlayaa isagoon waxna qori karin waxna aqrin karin ayuu waxyigaani la yimid habeeniyo maalin buu ku aqrinayaa waa la imaan waayeen iyaga isagoo kale macaanida ku jirto wuxuu ka waramayaa wax macaani hore macaani taagan macaani soo socdo wax allaale sidau uga warramay ayay dhabnimo ay u dhacayaan waxaasoo dhan marka nebi xagga alle laga taageerayo inuu yahay bay daliil u tahay ee raggiida kale musaylamat alkadaab iyo dadkii lamid ahaana dee qur-aankeena markii la yidhina wax aysan cajaa-isku ku hadlin ayay qur-aan uu ka dhigay beenlow inuu yahayna de magac xumo ayaa ka harayo musaylama markii la yidhaahba alkadaab baa loogu daraa nabiyullaahi moxamedna mar walba asaadiqu lamiin baa la leeyahay marka midna xagga allaa laga taageeray midna beenlow buu ahaa isma saarna marka labadooda alla marka wuxuu leeyahay wahaadaakani kitaabun kitaab weeyaan anzalnaahu aanu soo dejinnay kitaabka oo mubaarakun la barakeeyey kitaabka oo musadiqu ladii kii u rumaynayo beyna yadayhi kutubtii isaga ka horreysay ayb adaa lagugu soo dejiyey walitundira inaad markaa yacni akriso iyo walitundira inaad u digtid umma alquraa magaalooyinka ta asalka u ah waa maka dadka joogo inaad u digtid iyo waman xowlahaa gagaaraheeda waaladiina kuwa yu'minuuna rumaynayaan bilaakhirati aakhirada kuwa rumeeyo oo aakhira kuwa ka baqayaa yu'minuuna bihi qur-aankii bay rumaynayaan wahum iyagu yuxaafiduuna way ilaalinayaan calaa salaatihim salaadooda ilaalinayaan ayb qofkii aakhiro rumaysan allow wuxuu rumaynayaa qur-aankani salaadiisana waa daa'imaya waana ilaalinayaa waman yaa adlamu ka dulmi badan minman yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala allaahi alla korkiisa kadiban been ku abuurtay aw amase qaala yidhi uuxiya waa la waxyooday ilaya aniga xaggayga walxaal lam yuuxa aan loo waxyoonin shay-un shay aan loo waxyoonin ilayhi xaggiisa waman yaa ka dulmi badan axad qaala yidhi sa unzilu waan soo dejin doonaa midla maa kii oo kale ayaan soo dejinayaa anzala allaahu alla uu soo dejiyey walow haddii taraa aad arki lahayd id waqti addaalimuuna kuwa dulmiga falay fii khamaraati almowti mowdka sakaraadkiisa dhexdiisa ay yihiin arrin weyn ayaad arki lahayd waa laga argagaxo waalxaal almalaa'ikatu malaa'igtiina baasituu aydiihim gacmahooda kuwii ku fidiyey ay yihiinoo ku fidinayo qaa'iliina xaal ay dhahayaan akhrijuu bixiya anfusakum nafihiinna alyowma maanta tujsowna la idinku abaalmarinayaa cadaaba alhuuni daraabidda iyo dulliga cadaabkiisa ayaa la idinku abaalmarinayaa maanta bimaa kuntum bikownikum ahaanshihiinna aada ahaateen darteed taquuluuna inaad dhahaysaan calallaahi allo korkiisa ghayra alxaqi xaq wax aan ahayn aada alle korkiisa ku dhahaysaan waa baadile wa kuntum waxaad ahaydeen can aayaatihi aayaadkiisa tastakbiruuna wa kuntum yacnii wa kownikum ahaanshihiinna tastakbiruuna aada ahaydeen kuwa iska weyneysiinaya can aayaatihi alla aayaadkiisa aayaddan marka musaylamat alkadaab iyo waxay ka waramaysaa dadkii nebinimada beenta ah sheegtay waana arin rasuulka sala allahu alayh waali wasalam uu aada uga waramay weeyaan uuna tilmaamay in ummaddiisa ay kasoo dhex bixi doonaan thalaathuuna dajaaluuna kadaabuun soddon beenaalayaal oo mid walbaa kullu minhum yascumu mid walbaana uu ku andacoonayo in uu nebi isagu uu yahay rasuulkuna wuxuu tilmaamay nebinimada inuu isagu khatimay ayuu tilmaamay musaylamat alkadaab xilligii nebiguu soo baxay isaga nebinimo been abuu sheegtay weliba ergabuu nebigu usoo dirsaday sala allahu alayh waali wasalam waana kii nebigu uu yidhi haddii aan rususha la dilin oo caadada iyo sunnadii la yaqaanay sidaa aanay ahayn islaamkuna uu qariray taa haddii aynan jiri lahayn waa idin dili lahaa buu ku yidhi intay qirteen nebinimada musaylamat alkadaab meeshaas marka aayadahani waxay ka waramayaan arrinta iyadaa aswad alcansi isaguna sidoo kale uu sheegtay dad badan baa sheegtay kuwa atbaacda yeeshayna dabcan soddon ka badan maayaan laakiin in allaale inta nebinimada sheegtay aad bay u badan yihiin sheegteen aad bay u badan yihiin haddana soddonkaa nebigu tilmaamay waa kuwa atbaacda yeelan doono ee zamankan aan joognana waxaa aada ugu badan atbaacda ugu badan leh qolada la yidhaha qaadiyaaniyada oo isticmaarka uu ku sameeyey hindiya iyo bakistan shibhil qaara alhindiya uu ku sameeyey qoladaasoo dacwo aada u xoog badanna wadaan xoolo iyo lacag fara badanna marka ay ku bixiyaan baadilkooda culimadii hindiya iyo bakistan ee muslimiinta iyagu waxaynan isku khilaafin oo ay qarireen dhammaantood firqadaasi inay tahay firqa aan ahayn muslim oo muslimiinta laguma tiriyo xataa aqoonsigooda muslim looguma qoro waana arrin ay aada iyo aada ugu mahadsan yihiin uguna dadaaleen sidaa ayayna duwalkii berigaa jiray iyaguna ay sameeyeen qoladaas marka qaadiyaaniyada iyagu mirza ghulaam axmed alqaadiyaani nin la yidhaha bay aaminsan yihiin nebinimadiisa wayna jiraan weliba waxaan xasuustaa mar inay dacwo iyo wax ka dad soomaali ah ku dayeen oo ayna markaa u leexdeen ayaan garanayaa beri oon xasuustaa qolooyinkaas marka ayaa ugu badan hadda markii hore wuxuu kusoo bilaabay mahdi baan ahay nabiyullahi nebi ciiseha soo degaya waa aniga dabadeedna markii dambe wuxuu u dallacay waaba la ii waxyoodaa oo rasuul baan ahay inuu yidhaahdo nusuusta qur-aanka ee nebiga in nebi ambiyada lagu khatimay tilmaamaysana waa awilay oo ta'wiil buu ku dhuftay magacyo kale oo kala duduwan bay ku joogaan adduunyada magaca qaadiyaaninimada dadku aad bay u fahmeen marka mararka qaar bay xeeladaystaan oo magacyo kale isu sheegaan oo ay ka mid tahay annagu waxaan nahay bay dhahaan alaxmadiya iyagoo ku abtirsanaya markaa mirza ghulaam axmed alqadiyaani ninka axmed la yiraahdo mana ahan dadkan kuwaan ana axmediyada annaga aan naqaano maahan inaan u jeedo tayaal loo qaadanin kuwan iyagu marka nebinimo nebiga ka dambeysay ma rumaysna waa dad muslimiina kuwan laakiin kuwaasi way ku gambadaan magacaas ayay ku gambadaan si ay uga gadaan dadka marka allow waana firqa isticmaarku uu sameeyey waayo si aan isticmaarka loola dagaalin ingiriiska ayaa sameeyey si aan dhulkaa loogula dagaalamin ayuu firqadan samaystay waxyaabaha ay dabcan aaminsanaayeenna waxaa ka mid ah dadkaas markay xornimada iyo raadsanayeen in ay dagaalka iyo waxyaabaha aanay ogolayn iyaga markaa xornimada ay ku raadsanayeen marka alla wuxuu leeyahay waman yaa adlamu ka dulmi badan miman yaa ka dulmi badan axad iftara abuurtay cala allaahi alla korkiisa ku abuurtay kadiban been ow amase qaala yidhi uuxiya waa la waxyoonayaa ilaya aniga xaggayga ayaa la ii waxyoonayaa qof yidhi yaa ka dulmi badan walxaal lam yuuxa aan loo waxyoonin shay-un waxba aan loo waxyoonin ilayhi xaggiisa waman yaa ka dulmi badan axad qaala yidhi sa unzilu aniga waxaan soo dejinayaa midla maa kii oo kale anzala allahu alla uu soo dejiyey walow taraa haddaad arki lahayd id waqti addaalimuuna kuwa dulmiga falay fii khamaraati almowti mowdka sakaraadkiisa ay ku sugan yihiin khamaraad waa jamcu khamratin wa khamratu kulli shay-inna waxaa weeyaan mucdamuhu weeyaan waa badidiisa iyo wa kahratuhu ayb marka walow taraa haddaad arki lahayd id waqti addaalimuuna kuwa dulmiga falay fii khamaraati almowti mowdka sakaraadkiisa ay ku sugan yihiin walxaal almalaa'ikatu malaa'igtuna baasituu aydiihim gacmahooda kuwii fidiyey ay yihiin oo iyaga markaa ku fidinaya gacmahooda ay yihiin qaa'iliina xaal ay dhahayaan akhrijuu bixiya anfusakum nafihiina alyowma maanta tujsowna la idin abaalmarinayaa cadaabalhuuni idinkaa la idin abaalmarinayaa cadaabaalhuuni baa la idinku abaalmarinayaa daraabidda iyo dulliga cadaabkiisa bimaa kuntum bisababi maa kii sababtii kuntum aad ahaydeen taquuluuna aad odhanayseen calallaahi alla korkiisa hayra alxaqi hadal aan xaq ahayn wa kuntum wa bimaa wa bisababi maa kii sababtii kuntum aad ahaydeen can aayaatihi aayaadka alle xaggeeda tastakbiruuna inaad iska weynaysiinayseen hadaad doontana maada masderiye intaad ka dhigto bimaa kuntum bisababi kownikum waa dhihi kartaa wa kuntum wa bikownikum ahanshihi aad ahaydeen darteed tastakbiruuna inaad iska weynaysiinaysaan can aayaatihi alle aayaadkiisa aa ka santaagaysaan walaqad ji'tumuunaa furaadaa kamaa khalaqnaakum awala mara walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahee ji'tumuunaa waad noo timaadeen furaadaa idinkoo keli ah xaalaad tihiin keli keli kamaa sidii khalaqnaakum aan idiin abuurnay awala maratin markii ugu horreysay wa taraktum waad ka tagteen maa baad ka tagteen wixii khawalnaa aan idin siinay kum idinka waraa-a duhuurikum gadaashi dhabaradiina gadaashoodaad ugaga tagteen wamaa naraa ma arkayno macakum idinka la jirkiina shufacaa'akum kuwii markaa aada ku andacooteen inay idiin ergeynayaan alladiina kuwaasoo zacamtum aada ku andacooteen annahum iyagu fiikum idinka dhexdiina shurakaa-u inay idiin yihiin kuwo shuraka aho xaqa alle aada la wadaajiseen iyaga laqad taqaaca laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah taqaaca waa go-go-ay beynakum maa beynakum dhexdiina wixii ahaabaa go-ay wadalla cankum xaggiiniina waxaa ka dhumay maa wixii kuntum aad ahaydeen tascumuuna inaad ku andacooneyseen arrintan marka waa khabar ilaahay xaggiisa kay imaanayo ee alla uu tilmaamayo maalinta qiyaamaha xaalku sida uu ahaanayo walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe ji'tumuunaa waad noo timaadeen furaadaa idinkoo keli keli ah waalidna lama socdo ilmana lama socdo qabiilna lama socdo keli kooxna lama socoto keli keli ayaad noogu timaadeen wakulluhum aatiihi yowma alqiyaamati fardahu iyo xadiidka cadiy bni xaatim maa minkum min axadin ilaa sayukalimuhu rabuhu laysa baynahu wa baynahu tarjumaan mid ma jiro idinka idinka mida ilaa rabbigiisuu la hadli doonaa isaga iyo rabbigiina wax u kala af celinayaa ma jiro toos ayaad alla ula hadlaysaa kamaa sidii baad noogu timaadeen khalaqnaakum aan idiin abuurnay awala maratin maro markii ugu horreysay oon idin abuurnay adduunyadii markaad soo gelayseen waad qaawanaydeen eber baad ahaydeen xoolo ma haysanin dhar ma haysanin waxaad wadateen ma jirin wa taraktum waad ka tagteen maa wixii khawalnaakum aan idin siinay waraa'a duhuurikum dhabaradiina gadaashoodaad uga tagteen bal fiiri ninkii saris kor saaray dabaqyo iyo ninkii yacnii ganacsi xaggay xagga u kala rogay ninkii maal ilaahay siiyey kii cilmi alla siiyey wax allaale wixii alla wuxuu leeyahay waxaan idin siinay oo dhan gadaala uga soo tagteen qofka marka bani aadamku dee nebiguna waa ka yidhi acmaaru ummatii maa beyna sittiin ilaa sabciin ummaddayda cumrigeedu waa lixdan ilaa toddobaatan lixdankaa ilaa toddobaatankaa sano yaa cumrigaagu yahay marka aad ka duuduubato adduunyadanna gadaal baad ku dhaafaysaa wixii boosas iyo hanti iyo owlaad iyo maal aad ka tagtay oo dhan xagga gadaalaad iska marinay intii laakiin ilaahay dartii aada u samaysay iyagu waa kula soconayaanoo waa kula jirayaan xadiidkii kale saxiixaana wuxuu ahaa yatbacu lmayita halaathun meydka saddex baa raacdo waxaa raacaya ahluhu wa maaluhu wa camaluhu ehelkii maalkii camalkii laba way soo noqonayaan wa yabqaa macahu waaxidun midna waa ku harayaa yabqaa macahu camaluhu labadii kale way iska soo laabanayaan ayb xaaladaasuu marka alla ka warramaya subxaanahu watacaala waana xaalad aan noo dheerayn dabcan waa xaalad aan naga fogeyn noona dheerayn ayb wa taraktum waad ka tagteen maa wixii khawalnaakum aan idin siinay waraa'a duhuurikum dhabar dhabaryaalkiina gadaashoodaad uga tagteen gadaal baad iska mariseen waay wamaa naraa ma arkayno macakum idinka inuu idinla jiro shufacaa'akum kuwii waa noo ergeynayaan aada lahaydeenna ma arkayno inay markaa idinla jiraan aladiina kuwaasoo zacamtum aada ku andacooteen annahum iyagu fiikum idinka shani idinka tiinna dhexdeeda shurakaa-u inay yihiin yacnii baryada istigaasada wixii alla ou lahaa kuwii aada wax ka siiseen ood baryadiinnii idinka ah wax ka siiseen iyaga ood alla ugu darteen kuwaa ma arkayna marka inay idinla jiraan maanta way is waa kala tegayaan marka wa yowma naxshuruhum jami wa yowma naxshuruhum jamiican alla wuxuu leeyay marka aan dhammaantood aan xashirino oo aan keenno oo kuwii markaa wax caabuday iyo kuwii la caabudayba oo marka aan leenahay makaanakum antum wa shurakaa'ukum fazayalnaa baynahum waa kala soocaynaa iyaga iyo shurakadoodii wa qaala shurakaa'uhum maa kuntum iyaana tacbuduun shurakadiina marka waxay leeyihin annaga namaydnan caabudi jirin waa kala tegayaan iyagiiba laqad taqaaca waxaa go-ay baynakum maa baynakum wixii dhexdiina ahaabaa go-ay baynakum marka laba qira'a ku jirto baynakum haddii la yidhaha ey maa baynakum waayo waxa dhexdiina abaa go-ay haddii la akriya marka laqad taqaaca baynukum oo nuunka la godo waana sida abu camar akriyey macnuhu wuxuu noqonayaa laqad taqaaca waxaa go-ay baynukum ay wuslatukum xiriirkiinii baa go-ay xiriirkiinii baa go-ay faacil bay noqonee wadalla cankum waxaa idinka dhumay maa wixii kuntum aad ahaydeen tascumuuna inaad ku andacooneyseen marka qofku intay goori goori goor tahay waa inuu fiiriyaa wixii uu alla hortiisa la aadi lahaana uu aada u fiiriyaa ee waxaan kale uu isku hallaynayo dhanna uu ka baxaa ina allaha faaliqu lxabbi wannawaa in allaha alle qudrada allah marka aayaadkaana alle uu noogu tilmaamaya rubuubiyadaas alle oo dhanna marka waxay laasimsanaysaa uluuhiyada in alle loo keli yeelo wax kale loo sheegi maayo alla awoodiis waa sidaa waa sidaa waa sidaa waxaas u abuuray waxaas u abuuray cibaadada in keligii la caabudo rabaa marka in allaha alle faaliqu lxabi xabadda kan dhambalo waaye wanna waa laftimireedka midka dilaaciyo waaye alle yukhriju wa uu bixinayaa alxaya ka nool ayuu min almeyiti ku dhintay kasoo bixinayaa wa mukhriju lmayiti mid dhintay kusoo bixinayo waaye min alxayi mid nool kasoo bixinayo dalikum kiinaa sidaa awoodaa le allahu weeyaan waa macbuudka dhabtaa in la caabudana ay gar tahay waay ee fa anaa kayfa sidee baa tu'fakuuna laidin qalo laydiin iilayaa sidee baa la idin leexinayaa faaliqu lisbaaxi huwa isagu dalikum kiinaasi faaliqu lisbaaxi waay subaxa midka dilaacinaya waay wa jacala wuxuu yeelayaa alleyla habeenkii kaka yeelay waayo sakanan mid xasiloon oo degan oo in la nastaa ku habboon wa shamsa qoraxdii iyo walqamarana ka yeelay xusbaanan xisaab ka yeelay kuwa markaa yacnii lagu xisaabtamo ee yejriyaani way soconayaan bixusaabin bay ku soconayaan dalika kaagaasi taqdiirulcasiizi allaha casiiska ah jaangoyntiisa waayo alcaliimi cilmiga badnaa wa huwa isagu alle alladii allihii weeyaan jacala lakum idinka idinkaga yeelay idiin yeelay oo idiin abuuray annujuuma xidigaha litahtaduu saad ugu hanuuntaan bihaa xidigaha fii dulumaati lberi beriga mugdiyaalkiisa dhexdiisa iyo walbaxri badda mugdiyaalkeeda qad xaqiiqe ahe fasalnaa waa kala dhigdhignay al aayaati aayaadkii liqowmin baan u kala dhigdhignay qole yaclamuuna wax garanayaan wahuwa alle aladii allihii weeyaan ansha-akum idin abuuray min nafsin nafsad xaggeed idinka abuuray waaxidatin oo hal ah fa mustaqarun fa minkum idinku idinka fa minkum waxaa idinka idinka mid ah mustaqarun ku sugnaanayaa idinka mid ah wax sugnaanayaa idinka mida idinka iyo wa mustawdacun ku sugnaanayaa idinka mida iyo wa mustawdacun iyo mid laga tegay ayb qad xaqiiqe ahe fasalnaa waan kala dhigdhignay al aayaati aayaadkii baan kala dhigdhignay liqowmin baan u kala dhigdhignay yafqahuuna wax kasayaan in allaha alle faaliqu lxabi xabadda kan dhambalaya waay alle xabadda masagada galeyda qamadiga marka dhulka lagu rido waa jee waa dilaacaysaa dhexdeediibaa marka waxaa kasoo baxayo dhir baa kasoo baxaysa iyo nabaat alla marka xabaddaas dhimatay kan dilaaciyo waay waa qudro aada u weyn innaga wixii waxay nala noqotay wax caadi iska ah sababtoo ah caynul ictibaari walbasiira kuma fiirino ayb wanna waa laftimireedka kan dhambalay waay laftaas adag ee haddaad saa u qabato aadan jebin karin ayaa dhulka la gelinaya alla waa dilaacinayaa markaasa waxaa kasoo baxaysaa waxaa kasoo baxayo wax cagaaran dhir baa kasoo baxay tartiib tartiib waa weynaanayaa waa weynaanayaa geed timireed weyn buu noqonaya yukhriju waa soo bixinayaa alle alxaya mid wax nool buu min almeyiti kasoo bixiyaa waa dhowr meel bay macnaheeda nagu soo martay suuratu ali cimraan wa mukhriju lmeyiti alla waa kan soo bixinayo waxa dhintay min alxayi wax nool kasoo saarayo dalikum kiinaa sidaa yeelaya allahu waay waa macbuudka dhabta ah dalikum allah maxaa laga wadaa allah waa isim mushtaqa waay macnihiisuna waxay tahay dalikum kiinaas allahu almacbuudu waay almacbuudu bixaqin kiinaa tilmaantaale weeyaan kan la caabudo oo gar iyo dhab lagu caabudo marka dalikum ullahu macnahay u taagan tahay meeshu sidaas sida aan alla loola lahayn inuu isagu wax abuuray oo geedaha soo dhaliyo xabaddaas isagu ou dilaaciyo oo isagu ou wax abuuro abuurista sida aan loola lahayn ayaa cibaadadana waa inaan loola yeelanin isaga ayb fa anaa kayfa sidee baa tu'fakuuna laydiin leexinayaa marka caqligiinu waa xaggee buu jiraa ayb marka badanaana marka tawxiidka rubuubiga tawxiid rubuubiya yastalzimu tawxiid aluluhiya buu laasimsana walaa yaqtadiihi laakiin ma keenaayo ogaawhay macnaha meeshaa laga wada waxay tahay tawxiid urubuubiya haddaad qirto ood ilaahay khaaliqnimo u ogolaato adiga waxaa waajib kugu noqonaysa kuguna laasimayso cibaadana keligii inaa u ogolaato laakiin walaa yaqtadiihi ma keenayo waxaa laga wadaa haddaad tira allah wax abuuro wax nooleeyo wax dilo ma tahay marka nin ilaahay caabuday miyaad intaa ku noqonaysaa maya ilaa aada alla caabuddo ood cibaadada isaga ula qasado tawxiidkii ambiyada ay la timid adiga lagama hayo walidalika dadka gabal waxaad arkaysaa qudrada allay fasirayaan maanta dhan khaaliq waayo alle waa raasiq waxaasoo maanta dhan taasay fasirayaan haddana marka ay timaado war allaha sidaa tilmaantaa leh hayrkiis ninka u qayshada ka waran haddaad tiraa igadaa mas'alo khilaafi waayuu kuleeyahay qofkaas muxuu fahamsan yahay marka bilaahi calaykum kaas muxuu fahamsan yahay marka maxaa ma fahamsan leanna maxaa yeele tawxiid rububiya yacni waa khaaliq waa raasiqdan aada leedahay soo ma waajibinaysa marka in cibaado iyo wax loo qasdo ee loo istiqaato isticaano baryo nadar anwaacu lcibaada oo dhan keligii inuu leeyahay baa ka laazimaysa nacam laazimna adiga kugu noqonaysa nacam yani yastalzim wuxuu laasimsanayaa tawxiid aluluhiya haddaad marka tiraa khaaliq raasiq maanta dhan ku muxaadarayso aadna aaminsan tahay qofkan ilaahay hayrkii u nadaraayo oo wax u gowracayo war shirkibuu ku jiraa may masaa-ishaas khilaafigaa iga daa aniga nacam haddii aada leedahay hal shay ma haysid marka maxaa yeele asludiin asludiin fahamkiisii baa kaa kharibmay kaana hallaabay dad badan marka dacwooyinkooduna macnahaasay ku dhisan yihiin qofkuna waa inuu ogaadaa arrintaas arrintaa arrin khilaafiya maaha waa waxay ambiyaduna la imaadeen waana kan aayaddii hadda in allaha faaliqu lxabi wannawaa yukriju lxaya min almayiti wamukhriju lmayiti min alxayi haddaad sheegto dalikum ullaahudiina aada geliso khilaaf ka waran faaliqu lisbaaxi huwa alle faaliqu lisbaaxi weeyaan waa beriga kan kala dhambalaya way haddaad u fiirsato subixii sida loo joogo oo mugdi un loogu jiro jihada cirka dhinaciisaas bari ayaa hal mar un markaa yacni waxaa soo iftiin baas ayaa ku bal ayaa iftiin baa marka jihadaas oo dhan markaa kusoo faafayo xoogaa markii la joogana waagu waa caddaanayaa iftiin iyo yaa imaanayo mugdigii iyo madowgii waa isbedela alla marka waa waa berigaas allaha kala dhambalo isagaa dilaacyo oo subaxa iftiinkiisa keeno wa jacala wuxuu ka dhigay alle alleyla habeenkiina sakanan mid degan oo hurdada iyo nasashada mid ku habboonuu alla ka dhigay maalin haddaad tiraa waa hurdaya hurdo maalin habeen la mid noqon mayso weligeed waxaan aragnay meelo maalintu dheer tahay afar saac ayay qoraxdu dhacaysaa dadkii markaasay shaqadii waxay soo dhammaynayaan hal saac hal saac marka qoraxdii marka shaqada lasoo dhammeeyo inay seexdaanay rabaan weli waa maalin qoraxdii a soo jeedo si kastoo daaha loo xiro gurigii mugdi in looga dhiga laysku dayo haddana qofkii qalbigiisii waxaa ku jirta maalin aada joogtaa weli qaylo iyo sawaxan iyo buuq iyo wax uun baa jiro weli lix saac habeennimo hadday qoraxda dhici lahayd qaylo iyo sawaxan unbaa jiri lahaa bani aadamku marka sida alla ou rabo ma bedeli karaan hadduu boqolaal daah ou isku daa isku xirxiro ma keeni karan wajac marka habeenku laakiin ou dumo toban saac koo iyo toban saac hadday qoraxdu dhacdana oo mugdi yimaado dadkii marka hadday sariirta koraan hurdo waa helayaan washamsa qoraxdii iyo walqamara dayixiina xusbaanan buu ka dhigay yejriyaani yacni way soconayaan xusbaanan bixusbaanin xisaabay ku soconayaan oo qoraxdan iyo dayaxanna soonkii iyo salaadihii iyo baan ku xisaabsanaa iyo xajkii iyo haddaan deyn kala qaadano waqtigii deynta iyo ciddada haweenka iyo kulli waxay ku socdaan dayaxa iyo qoraxda dalika kaagaasi taqdiiru lcasiizi allaha casiiska jaangooyntiisa waa alcaliimi cilmiga badan wa huwa alle alladii allihii weeyaan jacala lakum idinka idin idiin abuuray annujuuma xidigaha maxaa loo abuuray litahtaduu bihaa inaad ku hanuuntaan fii dulumaati lbari waalbaxri beriga mugdiyaalkiisa iyo badda mugdiyaalkeeda inaad ugu hanuuntaan oo maraakiibtii iyo doomihii iyo musaafirkii xidiga marku arko xidigaa bari buu kasoo baxaa galbeed buu kasoo baxaa saacadaasaa la joogaa waqtiga xidigaa uu soo bixi jiray waayo saacaddu waa waqtigaas meeshaasaa jihadu iga jirtaa ayuu leeyahay qofkii ayb waxyaabahan hadda navigationka wax badan oo kamida xidigahaas iyuu ku socona iyo manaasil lqamar iyo manaasil alkawaakib xidigaha iyo dayaxa iyo waxyaabahaas cilmi badan ayaa marka ayaa looga shaqaystaa ayb qad xaqiiqe ahe fasalnaa waan kala bixbixinay alaayaati aayaadka calaamaadka waxdaaniyadeeda tusayso waan kala dhigdhigayba waa la leeyahay liqowmin qole yaclamuuna garanayaan wa huwa alle alladii allihii wayaan ansha'akum idin abuuray min nafsin nafsad idinka abuuray nafsadda oo waaxidatin mid keliyata ah hal xaba ah waa aadam fa mustaqarun ku markaa la sugay iyo wa mustawdacun ku laga tegay weeyaan marka fa mustaqarun wa mustawdacun dhowr macnaa ku jiro cabdullaahi bnu mascuud wuxuu yidhi fa mustaqarun ku la sugay baa jiro kaa la sugay marka fi raxim wax raximkii lagu sugay oo ilmogaleenkii haweenkii lagu ilaaliyey ee lagu sugay ilaa an yuulada ilaa la dhalo ayaa idinka mid a halkaa raximkuu ku jirayaa fa minkum mustaqarun baa idinka mida mid la sugayo oo raximkaa dhexdiisa lagu ilaalinayo ilaa uu ka dhasho wa mustawdacun ayaa idinka mid a ku laga tegayo filqabri looga tegayo ilaa an yubcad marka mustaqarunna waa raximkii mustawdacunna waa ku laga tegaayo oo waa kan midna marka raximkiibuu ku jirayaa ilaa uu ka dhasho mid kalena waa lasoo duugayaa qabrigii baa looga tegaa ayb tafsiir waa sidaas ibnu mascuud saciid ibnu jubayr iyo cataana waxay yidhaahdeen fa mustaqarun fi larxaam mid raximkii loo loogaga tegaayo wa mustawdacun fi aslaabi alaabaa iyo midna markaa waxaa lagu ilaalinayaa aabbayaalka dhabarkooda yacnii qofkan aabbaha dhabarkiisa yaad adiga ka timid oo biyihiisii iyo wixiisii halkaasay jiraan ka imaanayaan marka midna markaa raximkiibaa ayuu ku jiraa midna waxaa weeyaan waxaa looga tegayaa xayawaanki aabbayaalkii dhabarkooda waana cikrima riwaayada uu ibnu cabaas ka wariyena sidaasay leedahay oo saciid ibnu jubayr wuxuu yihi ibnu cabaas baa igu yidhi hal tasawajta ma guursatay qultu laa mayaan iri weli ma guursanin qaala markaasuu yidhi inahu maa kaana min mustawdacin fii dahrika fasayukrijuhu llahu caza wajala fayastakrijuhu llahu caza wajala ma guursatay maya waxa dhabarkaaga ku jiro alla waa soo bixin doonaa oo markaa yacnii uu soo bixinayaayo markaa riximkii haweentii ayay gelayaan ilmaa ka dhalanaya marka fa mustaqirun wa mustawdacun haddii la yidhaahdo fa mustaqirun macnaha mid la sugay mid sugan unbuu noqonayaa mid sugan fa mustaqarun ku la sugay oo raximka hooyadii lagu sugay ilaa uu ka dhashaa idinka mida wa mustawdacun iyo ku markaa laga tegay oo qabriga looga tegay ama loogaga tegay dhabarka aabbayaalka qad xaqiiqeehe fasalnaa waan kala dhigdhignay alaayaati aayadihii liqowmin baan u kala dhigdhignay yafqahuuna wax fahmayaan wa huwa aladii anzla min aلsamaaءi maa faakhrajna bihi nabaata kuli shay wa huwa alle alladii allihii wayaan anzala dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maa-an biyo kasoo dejiyey fa akhrajnaa waanu bixinay bihi bilmaa-i biyaha waxaanu kusoo saarnay nabaata kulli shayin shay dhammaantiis dhirtiisa ayaanu biyaha kusoo bixinay fa akhrajnaa waan bixinay minhu biyaha xaggooda ama dhirtaa xaggeeda khadiran ku cagaaran wax cagaaran ayaanu soo bixinay nabaad cagaaran ayb nukriju waan bixinaynaa minhu isaga xaggiisa xabban kaa cagaaran oo nukriju waan bixinayna minhu xaggiisa xabban xabad baanu kasoo bixinaynaa xabadda oo mutaraakiban iskorkor saaran wa min annaqli geetimireedka xaggiisana min dalcihaa fiideeda qinwaanun ayaa ah laan laanta oo daaniyatun dhow oo la gaari karo ayaa ah iyo mid kaloon la gaari karinee dheer wa jannaatin beerooyin ayaanu biyaha kusoo saarnay xaggooda beeraha oo min acnaabin cinab wazaytuuna zaytuun ah warumaana rumaan ah mushtabihan xaalow isshabahayo caleemaheedu ay isshabahayaan iyo wagayra mutashaabihin mid isshabahaya xaalownan ahayn oo mirihii iyo dhadhankii iyo ayuu ku kala duwan yahay unduruu fiiriya ilaa hamarihi mirihiisa fiiriya idaa goortii ahmara ou markaa yacnii mirihii ou soo bixiyo u mireeyo wa yancihi bisaylkiisana fiiriya markuu soo baxayana eega sida uu yahay markuu bislaadana eega ina fii dalikum kiinaa dhexdiisa la aayaatin baa ku sugan liqowmin bay ugu sugan yihiin yu'minuuna rumaynayaan wa huwa alle alladii allihii wayan anzala dejiyey mina samaai samada xaggeeda maa-an biyo kasoo dejiya waa roob wax allaale waxa aan cunayno roobkaasay ku yimaadaan roobkiina xagga koraa laga soo dejiyaa fa akhrajnaa waanu soo bixinay bihi bilmaa-i biyaha sababtooda nabaata kulli shayin shay kastaa dhirtiisa shay kasta geedihiisa iyo dhirtiisa ayaanu biyaha kusoo bixinay fa akhrajnaa waan soo saarno waa soo bixinay minhu min almaa-ina waa loo celin karaa min annabaatina waa loo celin karaa dhirtaa xaggeeda waxaanu kaso waxaan soo bixinay khadiran wax cagaaran qoyan ayb kaasoo nukhriju aan soo bixinayno minhu xaggiisa xabban xabad xabadda marka sabuulkay ku taallaa waana iskorkor saar saaran tahay xabadda oo mutaraakiban iskorkor fuusho wa min annaqli waa khabar muqadama wa min annaqli geedtimireedkiina min dalcihaa ka bedel fiideeda qinwaanun laan ayaa ah laanta oo daaniyatun dhow mid dhow baa ah ayb iyo mid fog min baabi waxaa weeyaan saraabila taqiikum lxara ayb wa min annaqli geedtimireedka min dalcihaa fiideeda dalcigana waxaa la yidhaha meesha uu intuu ka kala furto dhexdiisana uu kasoo baxayo mid kale haddana waa kala furanaya mid kalea kasoo baxayo hadhow laamay noqonayaan marka waa weyn geedtimireedku uu ka lusho timirtu ay ka lulato qinwaanun laamo ayaa ah laamaha oo daaniyatun dhow wa jannaatin fa akhrajnaa minhu yani ayaad u laabane biyihii xaggooda ama nabaadkii xaggiisa waxaanu kasoo bixinay jannaatin beerayaalo min acnaabin cinab wazaytuuna zaytuun warumaana geed rumaan ah mushtabihan xaal uu yahay mid isku eg xagga yacni warqadaha caleemaha ama midabka wagayra mutashaabihin ku aan isku ekayn xaal uu yahay xagga dhadhanka unduruu fiiriya ilaa hamarihi mirihiisa bal eega awala maa yuhmir yacnii idaa ahmara marka uu mirihiisii marka uu gelayo miro soo bixinta uu gelayo marka uu mirihii soo baxayo uu miro bixinta uu gelayo bal eegoo fiiriya wa yancihi wa ilaa yancihi bisaylkiisana fiiriya kolka uu bislaanayana bal eega labadaas bal bal isku fiiriya meeshaa marka qudrada allah idinkaga soo baxayso ina fii dalikum kii naasi laayaatin baa ku sugan liqowmin buu ugu sugan yahay yu'minuuna rumaynayaan hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed